أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تدلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala gedisan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aad ku dhagaysan doontaan insha allah waxaa ka mid a dowladda dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta oo la ogaaday in saldhig ku yaala magaalada boosaaso ay ka abaabushay weerarkii dadka badan lagu xasuuqay ee alfaashir calooshoodu shaqaystayaal saliibiyiin ah oo imaaraadka u kiraysan oo la xaqiijiyey in soomaaliya la keenay kadibna loo sii gudbiyey dalka suudaan warbixin ayaan idinkaga haynaa roobab xooggan oo sababay dhulgo ay dad ku dhinteen kuwo kalena lagu la'yahay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah waddanka kenya maamulka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay puntland oo hanjabaad hawada u mariyey maleeshiyaad la sheegay inay ka amar qaataan kooxda riddada soomaaliya oo ku sugan deegaanada maamulkaas barnaamijka ayaad ku maqli doontaan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo tartan aqooneed u qabtay ardayda dhigata qaar ka mid ah faracyada mu'asasada al-xigma ay ku leedahay deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool urur gaaleedka midowda afrika iyo xukuumadda riddada ah ee masar oo weli ka arrinsanaya suurtagalnimada in ciidamo masaari ah lagu soo biiriyo duulaanka saliibiga ah ee soomaaliya barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan dowladda dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta ayaa la ogaaday in saldhig ku yaala magaalada boosaaso ay ka abaabushay weerarkii dadka badan lagu xasuuqay ee alfaashir ee wadanka suudaan haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow maleeshiyaadka loo yaqaano dacmu sariici ay taageerto dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta ayaa isbuucii lasoo dhaafay si laba jibaaray xasuuqa bahalnimada ah ee ay ka wadaan dalka suudaan iyaga oo kumanaan qof oo shacab ah ku xasuuqay magaalada alfaashir kadib markii gacankuhinta magaaladaasi ay kala wareegeen ciidamada militariga ee dalka suudaan inkastoo tirakoobyo sugan aanan weli laga soo saarin xasuuqa ba-aan haddana ilo dhinaca deegaanka ah iyo goobjoogayaal ka badbaaday gumaadkaasi ayaa tilmaamay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay saddex kun oo qof oo rayid ah gumaadkan wuxuushnimada ah ee ay geysteen maleeshiyaadka janjawiidka ee daacad u ah maamulka ku daaban yuhuudda ee abudubay uma aaba yeelin yar iyo weyn carruur iyo ciroole rag iyo haween dhammaan birta ayaa laga aslay waxaana dadkaasi intooda badan lagu beegsaday xeryaha barakacayaasha iyo goobaha caafimaadka xasuuqa isirsifeynta ah ayaa sababay qulqulka togog dhiig ah kadib markii meydad tirabeel ah ay isbarkadeen waddooyinka magaalada sida ay wakaaladaha wararka u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah islamarkaana laga dheehan karo sawirro uu qaaday dayax-gacmeedka waxaa kale oo jira muuqaalo la baahiyey oo maleeshiyaadka r s f iska duubeen iyaga oo boqolaal shacab ah gumaadaya hay-adda cilmi baarista ee yeelha humanitarian research lab ayaa warbixin ay soo saartay talaadadii lasoo dhaafay ku sheegtay in ay jiraan cadeymo cad oo muujinaya in r s f ay si wada jir ah u gumaadayso dadka rayadka ah sidoo kale ururka dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegay in dadka la xasuuqay qaarkood lagu qasbay in ay qotaan xabaalahooda islamarkaana la duugay iyaga oo nool in ka badan lixdan kun oo ruux oo ay ka mid yihiin kun qof oo dhaawac ah ayaa ka bara kacay magaalada alfaashir waxayna iyaga oo gaajaysan ay gaareen deegaanka tawiila halka ku dhowaada boqol toddobaatan iyo toddoba kun oo qofna ay weli ku go'doonsan yihiin gudaha magaalada sida lagu shaaciyey warbixinno ay soo saareen ururka dhakhaatiirta suudaan iyo urur gaaleedka qaxootiga u qaabilsan waxa looga yiro qaramada midoobay sidoo kale maleeshiyaadka dacmu sariic waxay isbuucii lasoo dhaafay xasuuq isirsafeena ka geysteen waqooyiga kurdufaan halkaas oo sidoo kale uu ka bilowday barakacaadu xoogan oo la xidhiidha xadgudubyada xarkaha goostay ee maleeshiyaadka dacmu sariic ee daacad u ah dowladda kaafirada ah imaaraadka carabta ay ka wadaan halkaasi haddaba kaalin intee la eg ayay ridada soomaaliya ku leedahay xasuuqa maleeshiyaadka arxaanlaabayaasha ah ee r s f ay ku hayaan shacabka abriyada ah ee muslimiinta reer suudan middle east i oo ah wargees laga leeyahay dalka ingiriiska fadhigiisunu yahay magaalada london ee caasimadda waddankaasi ayaa jimcihii lasoo dhaafay baahiyey warbixin uu ku soo bandhigay doorka lixaadka leh ee maleeshiyaadka shahadala dirirka ee puntland ay ku leeyihiin xasuuqa ka socda waddanka suudaan warbixintu waxay sheegtay in saldhigga cirka ee magaalada boosaaso oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha uu imaaraadka carabta ku rakibay raadaar ay yuhuuddu samaysay islamarkaana uu ka hirgeliyey baqaaro lagu keediyo rasaasta iyo meelo gaar ah oo loogu tala galay diyaaradaha waaweyn ee el toddobaatan iyo lix oo daabula shixnadaha culus ee militariga sida warbaahinta middle east ay ka soo xigatay ilawareedyo suudaan ah iyo diblomaasiyiin iyo kuwa kale oo maxalli ah imaaraadka wuxuu sidoo kale saldhiggan uu ku leeyahay magaalada boosaaso u adeegsadaa in hub iyo rasaas ugu wareejiyo maleeshiyaadka r s f ee xasuuqa ba'an ka wada waddanka suudaan sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada badda ee puntland b m b f ee garoonka diyaaradaha ee boosaaso oo magaciisa rasmiga la qariyey ayaa middle east ay u sheegay in diyaaradaha xamuulka ay si joogtaha u soocaga dhigtaan garoonka boosaaso islamarkaana sahayda amaba qalabka ay sidaan si toos ah islamarkiiba loogu wareejiyo diyaarado diyaar ah oo u socda maleeshiyaadka r s f diyaaradahan xamuulka ah iyo shixnadaha ay sidaan ayaa ka yimaada dhinaca imaaraadka carabta sida uu wargeyska ka soo xigtay xogta raadraaca duulimaadyada sawirada dayax-gacmeedyada iyo ilo xog ogaal ah sidoo kalena diblomaasiyiin ameerikaan ah iyo kuwa kale oo gobolka ah middle east ay waxay sheegtay in muddo bil ah ay dabagal ku samaysay diyaaradahan waaweyn ee ka soo dega garoonka magaalada boosaaso waxayna xustay in diyaaradahaasi ay inta badani soocaga dhigtaan xilliyada mashquulka uu ku yaryahay garoonka waxaynay xogtan tibaaxaysaa in imaaraadka uu isa soo tarayo adeegsigiisa garoonka boosaaso magaalada boosaaso taqriirka markaad fiirisid macnaha yani yani waxa weeyaan suudaaninta ay meesha keenaan oo meesha ka akhriyaan markaad fiirisid ilaa shan iyo toban jeer ee xuseen maarta shan iyo toban jeer ee boosaaso xuseen markaad fiirisid waxa ka soo degay markaad fiirisid boosaaso dhitalgada bay hayaan marka waxaan shaki lahayn dad badan oo soomaali ah in lala dacweyn doono ninka la yidhahda maxamed dagaalo xamiti in lala sugaysaa soomaaliya suga shaki yaanu kaa gelin waxa alfaashir ka dhacay soomaaliya waa ka dhici doonaan maxaa yeelay ciidamadan micnaha caloosho shaqaystayaasha dalka dalka lagusoo lagu soo gurayo micneeda ma ahan inay inay waxaa weeye inay ubaxyo qaybinayaan ubaxyo ma qayban doonaan waxay qaybin doonaan sarsaas bay qaybin doonaan soomaaliya lagu layn doono maamulo sare oo ka tirsan takadda boosaaso ayaa markii ugu horreysay u sheegay middle east i in labadii sano ee lasoo dhaafay dowladda kaafiradda ah ee imaaraadka carabta ay takadda boosaaso soo marsisay in ka badan shan boqol oo kun oo konteynar iyadoo waxa ku jira aanan la shaacinin wargeysku waxaa kale oo uu daboolka ka qaaday in garoonka diyaaradaha ee boosaaso ay ku yaalaan xarumo ciidan oo si aad ah loo adkeeyey ammaankooda kuwaasoo ay ka mid yihiin xarun ay deggan yihiin saraakiisha imaaraadka carabta iyo shaqaale amni oo la rumaysan yahay inay u dhasheen dalka koonfur afrika dhinaca waqooyi ee garoonka waxaa ku yaalla xero gaar ah oo wargeysku sheegay in lagu hayo ciidamo caloosho dushaqaystayaal ah oo u dhashay dalka kolombiya kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka qayb qaataan xasuuqa maleeshiyaadka r s f ay ka wadaan dalka suudaan maleeshiyaadka puntland ee b m b f ee jooga garoonka diyaaradaha ayuu wargeysku xusay inaysan si fudud u geli karin xerada kolombiyaanka wuxuuna sargaalkan ka tirsan maleeshiyaadka puntland u waramay middle east ay u sheegay in askartan colooshoodu shaqaystayaasha ah ay xarun cisbitaal ah ka dhisteen gudaha xeradooda halkaas oo lagu daaweeyo kuwa ku soo dhaawacma dalka suudaan wargeysku wuxuu sheegay in boosaaso ay xiriiro la leedahay silsilad saldhigyo ciidan ah oo imaaraadku ka dhistay kuna ballaariyey gacanka cadmeed iyo badda cas kuwaas oo ku yaala jasiiradda mayuun cabdulkuuri samaax takadda berbere ee somalilan iyo takadda mukha ee dalka yemen waxaana dhammaantood gacanta ku haya maamullo gacansaar la leh dowladda kaafiradda ah ee imaaraadka carabta dagaalka ka socda dalka suudaan ee lagu gumaadayo shacabka muslimiinta ah ayaa falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan inay kala taageerayaan waddamo leh siyaasado isdiidan kuwaas oo kale ah turkiga qatar iyo masar oo isku dhinac ah islamarkaana taageeraya ciidamada milatariga ee dowladda ridada ah ee suudaan halka imaaraadka carabta oo wakiil ka ah yuhuudda etoobiya iyo keniyana ay taageerayaan dhanka maleeshiyaadka ashaadala dirirka ah ee r s f الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka maamulka shahadla dirarka ah ee isku magacaaba puntland ayaa hanjabaad hawada u mariyey maleeshiyaad la sheegay inay ka amar qaataan kooxda ridada soomaaliya oo ku sugan deegaanada maamulkaasi haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka xubintaasi usoo diyaariya wad mahadsantahay walaalka cabdilwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka deni oo u guudiyey maleeshiya taabacsan kooxda gurgurte taliyaha maleeshiyada booliiska maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee puntland murtad muumin cabdi shire ayaa isaga oo la hadlayey saraakiil iyo maleeshiyo ka tirsan maamulkaasi waxa uu digniin u diray maleeshiyo kale oo ka soo horjeeda murtadkan ayaa sheegay inaan hub loo ogolayn maleeshiyo kale oo aan ka amar qaadan maamulka uu fadhigiisu yahay magaalada garoowe wuxuuna xusay inay jiraan maleeshiya hubaysan oo deegaanadooda ku sugan oo uu tilmaamay inay dhinacyo kale ku xiran yihiin waxaa jira ciidamo kale oo hubaysan oo aan dowladda ka amar qaadan waa ciidan barowsin dambe leh wixii xadgudbaa oo xad dhaafaa waa inaad nagu taageertaan in tallaabo laga qaado waxaa sidaas saraakiisha booliiska ku yidhi murtad muumin cabdi shire isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi haddii nidaamka iyo dowladnimada la hor istaago inaan difaacno waa ku khasbannahay ayuu yidhi hadalka taliyaha maleeshiyada booliiska maamulka siciid deni ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli deegaanada maamulkaasi la sheegay in ay ku sugan yihiin maleeshiyo ka amar qaata kooxda ridada soomaaliya kuwaas oo uu mushaaraadka ka goostay maamulka ridada puntland waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa guddoomiyaha a u iyo wasiirka khaarijiga masar oo kulan ka yeeshay howlgalka eusom kulan ay qaahiro ku yeesheen wasiirka arrimaha dibadda masar cabdulcaadi iyo guddoomiyaha guddiga midooda afrika maxamuud cali yuusuf ayaa lagu gorfeeyey ciidanka ay dowladda masar rabto in ay kaga qayb qaadato duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ee isbahaysiga eusom shirkan oo sabtidii shalay ka qabsoomay agagaarka goob lagu daafuray madxaf weyn oo laga hirgeliyey qaahira ayaa bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee masar lagu sheegay in shirkaasi diiradda lagu saaray maalgelin la-aanta haraysay howlgalka eyusom wasiirka arrimaha dibadda masar waxa uu carabka ku adkeeyey in waxqabadka howlgalka eyusom uu ku xiran yahay dhaqaale ku filan oo joogto ah sidaas darteed ay lagama maarmaan tahay in la helo maalgelin caalami ah oo la hubo war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in kulankaasi lagu soo hadalqaaday ciidamada ay masar rabto inay u dirto soomaaliya balse faahfaahin dheeriya lagama bixin sida goorta rasmiga ah ee la dirayo iyo goobta la dejinayo ciidamadaasi kulanka labadan mas-uul ayaa ku soo aadayaa xilli duulaanka gardarrada ah ee isbahaysiga eyusom uu wajahayo xaalad huwanti la-aan ah kadib markii uu ku fashilmay la dagaalanka al-shabaab lagana goostay lacagihii la siin jiray waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayey mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan toban qof oo ku dhintay dhulgo ka dhacay galbeedka dalka kenya wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in dhulgo-a uu dhacay fiidnimadii jimcaha gaar ahaan deegaano ay ka mid yihiin sambirir halkaas oo daadad xoogan ay burburiyeen guryo dhulkana la simeen geedo waaweyn islamarkaana ay gooyeen wadooyin muhiima war-saxaafadeedka wasaaradda ayaa lagu sheegay in la helay saddex iyo toban meyd waxaana socdaa dadaallo adag oo lagu doonayo in lagu soo badbaadiyo dadka maqan waxaa intaas lagu daray in sagaal iyo toban qof la soo badbaadiyey halka dhaawacyadana lagu daweynayo cisbitaal ku yaal deegaanka kooxaha gurmadka ayaa sheegay in howlaha gurmadka ay ku adkaadeen sababo ku aadan dhulgo-yo kale oo ka dhacay jidadkii lagu gaari lahaa goobaha ay musiibadu ka dhacday waa gartay aad baad u mahadsan tahay maahirow maxay ahaayeen hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta baraha bulshada ka taagnayd waad mahadsan tahay walaalka bukhaari baraha ay bulshada ku wada xiriirto gaar ahaan facebook saacadihii lasoo dhaafay waxaa si aad ah looga hadalhayey howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka muqdisho gaar ahaan gobolka shabeellada hoose howlgalkaas oo si gaar ah uga dhacay deegaanka busley ayaa lagu beegsaday murtadiin balse arrinta ay soomaalidu sida aadka iskula dhex qaaday ayaa ah in saraakiil caddaan cadow ah oo ku jira saamin ay ku boobayaan khayraadka dahan ee dalka ay halis ku galeen weerarkaasi kumanaan qof oo baraha bulshada qodobkan ku falanqeeyey waxaay sheegeen in shisheeyaha horarka ku ah dalka cidda keliya ee hortaagan ay tahay mujaahidiinta dadka arrintan ka faallooday ayaa qoraaladooda ku caddeeyey in xogaha ay heleen ay sheegayaan in saraakiil turki ah ay halis ku galeen weerarka busley fikradaha dadweynahana waxaa ka mid ahaa qof ay ugu qoran tahay maxamed nasri waxa uu leeyahay ha ogaada turki in dalkan rag leeyahay ayuu hadalkiisa kusoo koobay qof ay ugu qoran tahay maxamed sheikh waxa uu isagana leeyahay al-shabaab waa ciidanka difaaca waddanka cid kasta oo isku dayda in ay la baxaan khayraadkeena waddanka beerka uga dhacdheh ayuu yidhi axmed cali faarax qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay al-shabaab waa mahadsan yihiin dhegta dhiigga ha u daraan turki maxaa soomaaliya ka quseeya maanta in dhegta dhiigga loo daro ay ahayd ayuu yidhi xasan maxamed nuur waxa uu leeyahay shabaab waa ay ku saxan yihiin in ay weeraraan turkida sabab yaa u dirsaday in ay baartaan badda soomaaliya waa khalad in la iska baarto baddeena iyadoo aan la isla ogeyn qof kale ayaa isagana waxa uu yidhi shaqo fiican ay al-shabaab qabteen marba hadday tuugadii macdanta dalka xadaysay weerareen caaisha gabar ay ugu qoran tahay waxay leedahay waxaa kaaga sii daran kuwa dhulkooda la dhacayo iyaga ayaa kabaha u sii qaada oo ilaalo u ah iyagoo ay la socdaan ayaa dalka la dhacaa waxayna ula jeedaa murtadiinta salma cumar qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay wiilasha indhaha xabadda ka soo geliyey maxaan ugu duceeyaa shaqo fiican ayay qabteen cabdiwahaab aragtida dadweynaha ay ka dhiibteen qodobkan aad ay u badan tahay halkana laguma soo koobi karo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahana caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada bakool guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda dhigata qaar ka mid ah faracyada mu-asasada al-xigma ay ku leedahay deegaanada wilaayadaasi haddaba tartan aqooneedyadaasi waxaa ka qayb galay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan kadibna warbixintan inooga diyaariyey همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد
subax arbaco ah xilli hore ayaan ka dhaqaaqay degmada tiyeeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool anigoo degmada kaga safray dhanka galbeed ee wilaayada bakool safarkan wuu iiga duwanaa safaradii hore waxaana markan safarka igu wehelinayay guddi ka socday maktabka tarbiyadii tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool wuxuu ahaa safar dheer oo saacado badan nagu qaatay waxay saacadba saacad noo sii dhiibto waxaan gaarnay deegaanka buurdhuxun leh oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid qiyaas ahaanna boqol iyo siddeetan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan degmada tieglow halkaas oo safarkeenna intiisa badan uu ku wajahnaa maalmo aan joognay buurdhuxunle waxaan nooga sii gudubnay deegaanka ceelansaar oo isagana ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid inkastoo safarkan uu xambaarsanaa macluumaad badan haddana hadafka ugu weyn ayaa ahaa in guddigan oo ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana loo soo diray dardargelinta goobaha waxbarashada ay sidoo kalena dhiirigelin u sameeyaan macalimiinta iyo ardayda islamarkaana ay qabtaan tartana dhiirigelinna oo loo qabanaya madaarista iyo iskuulaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta guddigan ayaa markii hore tartan u qabanaya ardayda dhigata madaarista iyo iskuulaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka kuwaasoo u tartamayay wiilal iyo gabdho ciddii ku guulaysata tartanka iyo ciddii laga guulaystana waxaa la siinayay abaalmarino dhiirigelinna oo guddiga uu bixinayay balse wadatashi iyo shuureyn kadib waxaa guddigan uu go'aansaday in la qabto tartan kan ka weyn kana xiise badan waxaana la isku raacay in tartan loo qabto ardayda dhigata mu'asasada al-xigma faracyadeeda deegaanada buurdhuxunle iyo ceel ansaar gaar ahaan ardayda dhigata qaybta caafimaadka kuwaas oo gabdho u badnaa waxaa la sameeyey saddex istuudiyo oo aad loo farsameeyey qaab isku xir ahna loo sameeyey taasoo allaah fadligii suuragelisay in guddigan oo joogay deegaanka ceelansaar uu tartankan u qabta ardaydan oo kala joogay deegaanada buurdhuxulne iyo ceelansaar kadib markii guddigan uu sameeyey qalab isku xiraya guddiga iyo labada arday ee kala joogay buurdhuxunle iyo ceelansaar kaasoo noqday xiriir wanaagsan oo midho dhalay inta uusan tartan ka bilaaban ayay shucuurtooda cabireen labada majmuuco ee u kala tartamaysay buurdhuxunle iyo ceelansaar waxaana mid weliba uu rajeeyey inuu isaga gala kaalinta koowaad anoo ay gabdho dhigado muasasada alxikma khaasatan qaybteeda caafimaadka deegaanka buurdhuxunlo insha allah geeka may bantanka fadheedahan tartan oo qaban qaabay maktabul tarbiya wa tacliin laxarka shabaab almujaahidiin wafdi ku socdihan in qaban qaabay tartankaasoo ay wacyigelin liska wacyigeliyo walbarashada may barajeena guul walaalo oo reer alansaar walen rajeena guul unooe gabrooy ku qalan jibi muasasada alxikma alansaar oo geeka la tartamahayn gabrooy ku qalan jibi muasasada alxikma oo magaalada buurdhuxunlirooy maybaha qaban qaabiyey tartanka sayna maktab tarbiya wa tacliim li harakati shabaab almujaahidiin waana eed aan ka mahadsanyi meelana hasan dhawaayana tartankana ka faraxsagna may rajaayana intiinu ka guulaysan martabada koowaad sida walaalo waana bakheeran ka rajaayana hoobanu guulaysan falilaahi alxamdu walmina hoob iyo guulo ratoonas falilaahi alxamdu walmina leew hooba guulo ratareer buur dhahunle ka faraxsagna hoobanu ratoon ka faraxsagna hadhowaadan lena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuxuu tartanka bilowday kow iyo toban saac oo galabnimo waxaa la isla gaaray salaada maqrib intaa labada dhinac mid weliba midka kale ayuu iska riixayay oo uu lahaa yuusan guusha kaa qaadin markii su-aalihii guddiga ay dhammaadeen labada dhinacna ay ismari la'yihiin ayuu guddiga go'aansaday in la keeno laba su-aalood oo kala bax ah oo labadan majmuuco lagu kala saarayo laakiin maxaa dhacay isqadka waxaa ugu jira tartamayaasha deegaanka cilaansaar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada tartamayaasha deegaanka cilaansaar sidee noo maqashaan insha allah waxaana lagu weydiinayaa su-aashiinii ugu dambeysay tartanka si fiican u dhageysta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته reer ceelan saar safaylayn dheegasan maa إن شاء الله ها sheeg wakhtiga la cabbiro heerkulka sheeg wakhtiga la cabbiro heerkulka waxaan rajeynayaa inay fahmeen tartamayaasha majmuucada al ansaar ayna kasoo jawaab celin doonaan insha allah daqiiqadana way bilaabatay همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد السلام عليكم wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu tartamayaasha deegaanka calansaar jawaabta anuu magaca eena juma aadan maxamed majmuucadana ku tartamayna majmuucada eelansaar su-aala haddaan iskaday marka uu si kadisa u kooca muudigo heerkulka qofka marka qofka uu dareemo caafimaad daro guud marka qofka la siiyo daawooyin sida tilaalada marka qofka kasoo muuqato xumad
su-aashii la weydiiyey majmuucada calansaar iyo jawaabtay ka bixiyeen guddiga ayaan ku celinayna insha allah su-aasha la weydiiyey mu-asasada alxikma faraceeda magaalada ceel ansaar oo ahayd su-aashooda ugu dambeeyey waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen afar darajo hambalyo ayaan leenahay tartamayaasha majmuucada ceel ansaar su-aashii la weydiiyey siday ugu jawaabeen haddana insha allah waxaan qadka soo gelinaynaa majmuucada tartamayaasha buurdhaxunle si loo weydiiyey su-aashoodii ugu dambeysay insha allah waxaa si toos qadka ugu jiro majmuucada tartamayaasha deegaanka buurdhaxulna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sidee noo maqashaan tartamayaasha majmuucada buurdhaxunle في عنا يعني ابن مقلنا insha allah waxaan il weydiin doonaa su-aashiinii ugu dambeysay tartanka si fiican u dhageysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته reer buurdhuxunle safaylayn dheegaaytan maa في عنا sheeg calaamadaha nolosha lagu garto ama vital signis sheeg calaamadaha nolosha lagu garto ama vital signis waxaan rajeynayaa inay fahmeen tartamayaasha majmuucada buurdhuxunle ayna kasoo jawaab celin doonaan insha allah daqiiqadda way bilaabatay la socda همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد
السلام عليكم wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu anoo eeba tartamayaasha ku tartamaya degmada buuruxno jawaabtay haddaan iska day timbarejar baals oor hertbayd blood pressure iyo respiration su-aasha la weydiiyey majmuucada buurdhaxunle iyo jawaabteeda waxaan ku celin doonaa guddiga insha allah sidoo kale su-aasha la weydiiyey majmuucada u tartamaysay mu-asasada alxikma magaalada buurdhuxunle oo ayadana ahayd su-aashoodii ugu dambeysay waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen afar darajo hambalyo ayaan leenahay tartamayaasha majmuucada buurdhaxunle su-aashii la weydiiyey siday ugu jawaabeen labadii majmuuco mid weliba si saxa ayuu kaga jawaabay su-aalihii kala baxa ee la weydiiyey sidaa ayuuna tartankii ku soo gebagaboobay waxayna labada majmuucaba noqdeen kuwo barbardhaca mid ka mida guddiga ayaa natiijada ku dhawaaqay sidoo kalena goobta ka sheegay abaalmarinta la siinaya majmuucaadkan maadaama la kala saari waaye waxaa halkaas inoogu soo dhammaaday tartankii gaarka ahaa ee loo qabanayay ardayda wax ka barta mu'asasada alxikma qaybteeda caafimaadka ee labada deegaan deegaanka buurdhaxunle iyo deegaanka anasaar ee ka wada tirsan degmada waajid tartankan wuxuu qayb ka ahaa xamlo dardargelin ah uu waday guddi ka socday maktab tarbiga tacliim oo loogu magacdaray shaaxdulhimam liahli lqimam shicaarkeedana uu ahaa liyahnika alcilmu abalmundir waxaan hadda soo gudbinaynaa insha allah jaa-isadii abaalmarintii loogu talagalay ee in lagu abaalmariyo ciddii ku guulaysato tartanka insha allah waxaan ugu talagalnay si guud tartankaas ardaydii dhex marayay oo abaalmarinta la dhex dhiga waxay ahayd saddex malyan oo shilin soomaali ah oo la siin lahaa ciddii ku guulaysato maadaama uu noqday tartankii barbardhac insha allah waxaan ugu talagalnay labada majmuuco ee kale ah majmuucada magaalada caylansaar iyo majmuucada magaalada buurdhuxunle ee wax ka barta mu'asasada alxikma gaar ahaan qaybteeda sixada min malyan iyo shan boqol shilin soomaaliya sidaana waxaa noogu soo idlaaday tartankii gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxuyidiin iyo suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow ayaa si wada jira u soo dhoweeyey tartankan xiisaha badan dhiirigelinna u ahaa ardayda iyo macallimiinta iyagoona ku tilmaamay farxad weyn oo u soo hoyatay wilaayada islaamiga ee bakool mayn aragnay tartankaas tartan qiimeyn leh iida aan dhawayni iidan aanka faraxani marka may balanaa miid walaka dhiyaay wal oo lalatacjubu walaka faraxo walaka faanu maasha allah markan deegamada oo gobolada islaamka oo guud ahaan walaayaadka dhan gaar ahaan gobolka bokool horumar weyn ku dareemahayn inay idin horumarsee dareemahayn maasha allah dhanka walbaarashada oo idin kuba ahay malaaga haddii deegaansheeba mayba waa horumar lay horansi dareemahayo tartanka la galahay guulle argohay runtii mayba eedeeda aan farahsagna maanaa faradlahan kooba korna ka farahsagna tartankaasna eedeeda han dhawaayana deegaankan eelansaariyo buur dhuxunle tartankiyo tartamahayan waa tartankii oo sharey aadan banaaytay kheerka laka tartamaayo mayba awlaado laka dhiirigeliyaayo reer eelansaari reer buurunigeeka tartamahayo hamaasidu banka jarta maanaa ardayka dhiirigelinanka jarta weeladiinta mayba eedeedanka ganacaayan ugu dambeyntii sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankiisa sheegay in arrintan ay tahay mid farxad weyn u ah isagoona si gaara oola hadlay waalidiinta ubadka u diraya magaalooyinka gaalada ay joogaan kana wadaya wilaayaadka islaamiga wuxuuna ugu baaqay in arrintaasi ay ka waantoobaan oo ay arkaan horumarka waxbarasho ee ka jira wilaayaadka islaamiga si gaar ah wilaayada islaamiga ee bakool waalidiintaas koley in badan waa isla hadalnay dowlaad badan waa u qabanay multaqiyaad badan oo barnaamijkaas maarata looga hadlaayay iyo khatarta maarata oo maarata ay meesha taalo loogala hadlaayay way badnayd laakiin waxaan leenahay insha allahu tacaala mar walbana aan u sheegaynaa in ilaahay subxaana watacaala lagu kalsoonaado maanta ilaahay diinaana siiyey wilaayaad islaamiya jiro waxbarasho oo maarata dhinac walba min kulli jaanib ayay jirtaa oo maanta maxaan ku idhahdaa tayada iyo haddii maxaan ku idhahda dadka bixinaya caqiidadooda lagu kalsoon yahay macallimiintii hadday tahay muqararkii hadduu yahay insha allahu maanta haddii la rabo maarata dugsi hoose dhexe sare jaamacad maarata waa la helayaa jaamacatulqima ayaa ku furan wilaayaadka waxbarashadii dhammaan maxaahiid sharci kaloo jaanibi ah furan marka wax maanta maarata meel cadow haysto oo islaamka lagala dagaalamayo akhlaaqiyaadkii iyo qiyamkii maarata islaamiga maarata oo lagula dagaalamayo in ciyaalkeena aan u dirno waa nasiib darro waxaan leenahay ilaahay toobadkeena barnaamijka isagaana ka jooga tartankan dhex maray deegaanada buurdhuxunle iyo ceelansaar oo ka wada tirsan degmada waajid waxa uu hordhac u yahay tartankan ka xiisa badan kana weyn oo ka dhici doona degmada tieglow kaasoo dhex mari doona degmooyinka waajid iyo tieglow waxaadna idaacadda islaamiga andalus ka dhegaysan doontaan qaabka uu tartankan u dhici doono iyo cidda guusha ay raaci doonto inshaa allah إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجدادا أجدادا أجدادا وسمت بها فتياتنا فطموحها نشر الفضيلة عفة ورشادا وسمت بها فتياتنا فطموحها نشر الفضيلة عفة ورشادا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى waa hagaag guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhagaysateen qodobo ay ka mid ahaayeen dowladda imaaraadka carabta oo la ogaaday in saldhig ku yaala magaalada boosaaso ay ka abaabushay weerarkii dadka badan lagu xasuuqay ee alfashaar roobab xooggan oo sababay dhulgo ay dad ku dhinteen kuwo kalena lagu la'yahay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah waddanka kenya maamulka ashahaad la dirarka ah ee isku magacaabay puntland oo hanjabaad hawada u mariyey maleeshiyaad la sheegay inay ka amar qaataan kooxda riddada soomaaliya oo ku sugan deegaanadooda guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo tartan aqooneed u qabtay ardayda dhigata qaar ka mid ah faraacida mu'asasada alxigma ay ku leedahay deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo qodobo kale oo xiiso badan intii uu barnaamijka socday waxaa igala qayb qaatay maahir maxamed iyo cismaan axmed duubow habeen dambe insha allah inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى